fatahaadii kudhiidii magaalada baydhabo iyo haytiitiiin kudornayti deegaankan hamarta walinaya saameyn adag kuweelatay nolola kumanaan qoysas ee adeegyada bulshada inis dareero ka dadkiiyo baaburto goobo sida eedkii roobkan saamay weliba ku mid aha iskuullada oo adkaatay intii ardaydii oon bahan iskuulka arafaad weliba uuse ku mid ayaa iskuulladan dhowa bohorlo biyo sida xoogan iyo u marahayaan iskuulka iyo dumi qeybo kumid ee derbiyada albaabka welina baaba-eeya wal alla weli agaba meelisay ka jiraan qaarshona daadka iyo qaadi welina markaasay dhigadaasi iskuulkaas in ku badanaa kun arday oo danyar badanaayana hana kumid ay macalimiinta walkudhikaas iskuulka carafaad iyo weliba iyo cabirahena dhibaatada deerti iskuulka heerka iyo deersisinta may ka soo wogna iskuulka carafaad oo ku yaala magaalada baydhabo sida horeylan sheegi iskuulkan mudiya kashaqeeyani macalimiinta iskuulkeena kumadena waxyaabaha oo hata kudhi oo unataargahayn waliyad cajiiban ow daadadkii oo muddooyinkanba laku digaay oo soomaali koonfurta soomaali laku sheegay soomaali guud ahaan laku sheegay yaa hata may buu ahaa saamayntii iyo dhabshayada yaa hata argahayna iskuulkii dhammaantiis may buu ahaa baaba-ow waxyaabaha dhatiis yaala oo bulaacada oo dhiigada eh oo hata lanka socdo korna fasaladii oo burbureen fasaladii gudaasha oo galeen dhiigadii dhibaato badan iidan ku muuqata marka wal oo sheegta layataa lahka koobo kormee wal oo aragti iyo maybuu ah lanki koyle safaylan ku bogsida korow marka masiibadan ilaahay maybuu ahaa noo haki ilaahay noo reeba intiina deerti la ilaahay ninkawalan kal ilaahay maybuu ahaa noo badbaadi mayba dhex surugnaa iskuulkii carafaad madrasada carafaad dhex surugna marka alxamdulilah kulayo siba ilaahay walayni qadar ilay karhaa lahna laakiin mayba iskuulka maaragtay maybaa ka fatahay daadad xoog badan ka fatahay anina kumida macalimiinta iskuulka maaragtay walkadhikaaso kumid ahaa marka iskuulka fasalada horta maaragtay ilaa dhowr jiha kudumi fasalada ofisada maaragtay yoona saasoo kale maaragtay biyo galay imtixaanadii shahri una qaadnay maaragtay biyo la tagay macalimiintii iyo ardaydii geeka horta iskuul warshey maaba jaro marka nanshaacira meerayhi satubdii laka alcayaamu maa kunta jaahilan wayaatiika alakhbaaru man lam tazawadi raxweyntana meeraana maaragtay ati ka hora meelare waraabow aada suurda la talare markaasa meerayaaba ha aroor marka walaay la sheegay iyo daadadka la sheegay dad casiibay maamul ku-xeenka iskuulka carafaad iyo dhiniinkiisha ku warbiyey khasaaraha iskuulka deeri welina uuse sheegay intii iskuulka guud ahaanba usoo baaba-ay waana etinti laku qiib qaada sidii markale lan dhisi lahaayeen iskuulkii darbajey afar wajahadooda ku dumi oo meelaha ta lankiisa warsha maarday aragaw ha oo horjeeda e darbigi dhulkala samame afar meelooda ku dumi meelina ku dhisanyi iskuulka mayn dhisanaayay qololshay ii darbajey qolalka ha wareegsanaayeen derbiga ya saaranaayeen meelihii qolalka saaranaayeen anta badan yaa surun meelihii qolol an saaranayna derbiga shaleediis haay dhulkala dhakay shiidoshay hata bahena enaa marshay anta derbaati maraas masalada kale lamaad oo cajiibka le mayu aha qolalkii maarday iskoolka mayhaytuusha maarday afar kumade iyoona dumeen bere ku dhisanyiin ber dumeen qolalkaas mayna iska jareenaa qolal oo maarday maarday ba'weyne ka dhisanaay oo gebajooba maarday tarniilkii kornay ku dhisanyi goofi bannaagnagdii wali alwaaha iyoonay miisise qolalkaas ka jariina biyoo raahen walyara ku yaal kolley lankikoyn saasa kaarga doontaan ganjaalka yaa burburi may kale galay iskuulka biyo hal miitir ibar yaa aragaasi biyo dhoobsho iskala garinyi may kale anka ulees badana ku dareema doontana gabalkan yaale siiga ama maarday bulaa'ad eedan fara badan carre e oo may haytiisho maarday madaada surinto qofka maarday jilibshay meelka dhowan seedaas siigadaasana iskoolka yaa hatana dhahtaala tanka foolungo qolalka ka jarta dhammaan iskuulka siin dhanyi qarqiisami xafiiskii wali maarday kombyuutar iyo qalab iyo warqadihii maarday imtixaanka yaali oo dhan dhoobada ayaa maarday laka dari walyara ku fiyaaw marka dhibaatadaasa gabalkan taalla bakhaarkii oo minhajka yaali oo raashin oo may jara iskuulka fidhanka ku jari fidhanka raashinkii oo dhan biyo qarqiyan hiraabto madi la galay maarday urala la galo waay biyoogii walay loorarka jari raashinhay uran digirtiyo maaragaas dhalatay waaba maarday loorashee digir usubay lahayti isamaamadii dhalatay aragaas wali hata ka talyaanayni maarday hamaalin weer banaanka laka deediyo meelijey kor lukubiyo lukudaad goray sadomadii atamadan wali maarday in sheegay warbixintan iskuulka maarday soomaaliya le umutan le muslimiinta le dowladda le id allaale idii maarday dowladda gaarahaan koonfur galbeed oo walkuqobada korta iyoonay dadka oo xisaanfalyaalka eh oo muslimiinta walkujeysada kor iyo waalidiinta iyo maarday iskoolka maarday shaqaalajay dadka eh iyo guddiga sii siidee dhammaan idi khusayta iyoona idi maarday dadka xisaanfale oo walgalankujeysada koran insha allahu ilaahay maylana roobabkee haddaba roob hatan rooban ahay ilaahay maarday nin shal yaray bacdashee fursad walaka dhasa kor hooba la arga iskuulkaasanka dhagsa badan anii dowladii onan shacablahan gurmada iyaa ka talaya baaqasa daree wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya fasaxday muddo lama isbuuce goobo walbarashada si saameyn ninkuwaaladna awlaada dhibaatadan ku deerna fatahaado ku dareerana deegaana ku tirsana koonfur galbeed soomaaliya ee baydhabo ku doranta